جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hanan waxaa ka mid ah dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta kuwa cadowga allaah ee ka kala dhacay qaybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe faahfaahinno dheeraada ee laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud wilaayada jubbada hoose ee soo bandhigtay askarta ebiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah kalluumaysato soomaaliya oo muddo bilo halala ah ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maaldeefis ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka bilowday degmadaasi maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaan hoostaga degmadaasi malishaadka shiicada xuutiyiinta ayaa weeraray markab kuwa diyaaradaha xambaara oo ay leedahay dowladda silibeedda maraykanka wilaayada shabeellada hoose ee dowladdiina usoo gebagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka ee wilaayadaasi يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس intaasi waxay ahayn qodobada ugu door korana warkeena markana kusoo dhawaada iyagoo faahfaahsan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta kuwa cadowga allaah ee ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaan kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka shabeellada dhexe waxay mujaahidiintu xalay weerareen dagaalo culusna ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta burindi ay ku leeyihiin deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay dhanka kale waxaa warar laga helayaa weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya inta la xaqiijiya waxaa dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah iyadoona lagu dhaawacay afar kale sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkaas kusoo qaniimaysteen laba qoray wilaayada jubbada hoose ee soo bandhigtay askarta ebiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedin walaalkeen bashiir muxidiin abu eyman buule xaaji waa deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo dhowaan waxaa duulaan sharci caladirar ah ku qabsaday maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland maleeshiyaadkii qasabka lagu keenay deegaanka ayaa bilaabay inay kala firxadaan qaarkood maleeshiyaadkaasi waxa ay iyagoo toobadkeena isku soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taa'ibiintan oo tiradoodu tahay afar askari ayaa kale ah maxamed xasan maxamed taakooy xasan geney farxaan kheyrow mahad iyo maxamed jimcaale cabdiraxmaan waxa ay muddo hal sano ka tirsanaayeen maleeshiyaadka riddada jubbaland saacadihii lasoo dhaafay waxaa askartan iyagoo toobadkeena lagu soo bandhigay deegaanka bakhdad ee duleedka magaalada kismaayo
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan waxay ka hadleen cidda ay ka tirsanaayeen iyo qaabkay uga soo baxeen magacaygu waa maxamed xasan maxamed waxaan ka tirsanaa haje daraawiishta jubbaland waxaan joogay buule xaaji magacadana waan ka tooba keenay waxaan la joogaa mujaahidiinta magacayga waa farxaan kheyrmaad waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta waxaana joogay buule xaaji haddana waan ka tooba keenay nimanka muslimiintaan hadda la jooga daakuy hasan genay ciidanka daraawiishta jubbaland ku tirsana inay waragtay meesha soo maalinay magaaladan bulehaaj sagaalbadood oo tababaran ka jari bas ka jari inta kale aragtay toba maalmood oo aragtay mana bulaajan roogi intaasoo mana ayaad un ku tirsanaya magacaygu waa maxamed jamaal cabdiraxmaan waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiista jubbaland waxaan joogay buulaxaaji marka waxaan go-aansaday inaan isugu soo tago markii dibna maa ilaah toobadkeena oo aan usoo noqdo dhanka islaamka xagiisa afarta askari ee toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay deegaanka bakhdad ee duleedka magaalada kismaayo ayaa mid kasta la yimid qori iyo booshkiisa waxay ka hadleen qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray askartii ay kaga soo tageen deegaanka buulo xaaji aniga baad niideyda kala imaaday qorii booshna waan la imaaday waana la ii lacageeyey si fiicanna waa laisoo dhaweeyaa sharaf waxaan ugu baaqaya inay soo baxaan waxaan la imaaday qorigii boosh waa la imaaday waana lilaayaa marka si fiican waa laisoo dhaweeye waxaan ugu baaqayaa inay kasoo tagaan nolol kuma jiraane nolol nololkaana nolol dhayan inay kasoo iskasoo dhaafaan baa ugu baaqaya aniga hadda waxaan la kulmay war farxadla iyo yacni marka warkaasi jawi degan aa lagu soo dhaweeyey gacmo furan marka hadda waxaan ku jiraa jawi degan qoryo bosha aan la aan la imaaday waana la ilacagay asxaabtii bulxaaji joogta waxaan ugu baaqayaa taas nolol ma ahan inay kusoo nolol noqdaan ay ilaahay oo toobad keenaan ay usoo laabtaan dhanka islaamka xaggiisa dhowaan ay ahayd markii maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ka ridoobay diintooda ee ku jira safka cadowga kuwaasoo wilaayadu ay sheegtay in siyaada loo soo dhoweynayo haddii ay ka soo baxaan safkaasi gaalnimada in allah subxaana wa tacaala u tooba keenaan ayna u soo noqdaan reerahooda iyo helkooda iyo qaraabadooda dib ugu soo noqdaan islaamnimadiina ay u soo noqdaan annagana waa soo dhoweynaynaa barnaamijkaasna waan leenahay u tooba keena allah subxana wa tacaala waan idin soo dhoweynaynaa jazakum allah khayran baan leenahay haddii aad ilahi ugu tooba keentaan kalluumaysato soomaaliyaha oo muddo bilo ahlala ah ayaa laga helay xeebaha jasiiradda maaldeefis waxaa warkaasi faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya xeebaha jasiiradda maldiifis ayaa sheegaya in halkaasi laga helay kalluumaysato soomaali ah kuwaasoo in muddo ah nolol iyo geeri lagu la'aa kadib markii ay qaaday badda islamarkaana iyaga iyo doonidii sideed lagu waayay xeebaha soomaaliya bishii abriil ee sanadkan ayaa kalluumaysatada loo gaaraya ilaa saddex kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu waayay xeebaha muqdisho xilli ay ku guda jireen shaqadooda kalluumaysiga ciidanka booliska jasiiradda maldiifis ayaa sheegay in saddex kalluumaysato ah ay soo gaadheen xeebahooda kuwaasoo ay halkaasi ka heleen ilaalada xeebaha ee jasiiraddaasi muddo laba bilow xiriir ah ayaa nolol iyo geeri lagu la'aa kalluumaysatadan iyo doonidii ay la socdeen kadib markii xilli ay dabeelo jiraan ay shaqo u aadeen xeebaha badweynta hindiya ee ku xeedhan muqdisho inta badan isbeddelka cimilada ee ku yimaada xeebaha badda ee gobollada soomaaliya ayaa keenay in la waayo kalluumaysato iyo doomihii ay la socdeen waxaana marar badan sidaan oo kale xilliyada dabeelaha ay ka dilaacaan badda lagu waayey kalluumaysato fara badan iyo doomihii ay wateen ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka bilowday degmadaasi abuuxasaan ee warbixinta warkaasi inoo haya ololahan nadaafadeed ayaa si dardar leh kaga soconaya dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada buulafullaay goobaha ganacsiga waddooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxo meheradaha ama maqaayadaha iyo meel weliba oo u baahan nadaafadda arrintan waxay ka dambeysay kadib markii wilaayada islaamiga ee baay ay ku dhawaaqday guddi gaar ah oo loo xilsaaray soo celinta bilicda iyo quruxda magaalada kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar waxaana guddigan hawshan inta aysan qaban loo qabtay dowro muddo kooban socotay oo looga hadlayay siday shaqada u qaban lahaayeen iyo qaabkii bulshada ay ula macaamili lahaayeen munaasabadii dowrada lagu soo xirayay waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona goobta kaga dhawaaqay guddigan gaarka ah ee loo xilsaaray nadaafadda iyo soo celinta bilicda magaalada waxaana waaliga uu tilmaamay in hawshan nadaafadeed ay gaari doonto dhammaan degmooyinka dhan ee gobolka haddii ilaahay gadar subxaanahu wa tacaala degmooyinka walaayada oo dhan iyuu hadafka ini la geysiiya degmada buulafulaya maadaama maqarkii walaayada ataana iyadal kabalaawi adilaahay aro shaqadaasay maybuwaaha tiim ama rag angaar eh qismi angaar eh baaqim angaar eh iyo walaayada insamaytay in magacawti waana ragan hortay fadhiya iyo gabdhaha gadaal ku jiran ilaahay subxaana wa tacaala shaqadii la seendarima seenka caabayo dadwaajibsha gorodo waana gudadow ilaahay seenkawaal subxaanahu wa tacaala waaliga ayaa dhanka kale talooyin muhiima siiyey raggan iyo dumarkan hawsha loo xilsaaray mas-uuliyaddaasay iyo shaqadaasay orsheeya aan baahanta kow may kumad ahaa walla raw ashucuur bilmas-uuliya dareen mas-uuliyadeed ina laka shaqeeyo howlalaka gobod haddii ilaahay aro insha allahu tacaala qodobka lamaad al amaana duruustiba ka qaadateen ammaanadayaana waa shay aed iyo aad muhiiman ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kor noo saari waananay kala xisaabtamo marka ammaanada iyo gudashadiiya inay la eedlanka dadaan ugu dambeyn waxaa waaliga bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay uu kula dardaarmay inay la shaqeeyaan guddigan loo xilsaaray bilicda magaalada dadka mujtamacaga iyo bulshada ma in sheegane marka dhanagasho walaagay ka aadan shaqayo lanqobadaw bulshadii lanqobadahay oo naftiyo iyo caafimaadyo laka daryeelahayo waaye dhanagasho walaagay ka aadan inaha ku bahan landee badbaadada iyo caafimaadka ka shaqeeyow ini adina cagabadka nagata maybuaha culays yawalata bulshada marka dardaartaasa siiyaan insha allahu tacaala qaar ka mid a ragga loo soo xiray dowradan oo iyagana la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowrada ay qaateen iyo wixii ay ka faa'iidaysteen bismillaahi raxmaani raxiim dowrada aan qaadanay waa dowro muhiim ah oo walaayada islaamka soo diyaarisay sidaas daraaddeed annagana aan aqbalnay dowrada maasha allah dowro ibnuqayim osleer dowro oo maasha allah oo salaga dhinac diini iyona dhinac maadibla ka dhisanto oo lamadaba isku waafaqeeno marka shayga halka oona naga barya meeshmeone udur udur sababayaasha sida jeermiska intiisu ka kooban howshan nadaafadeed ee lagula dagaalamaya qashinka wasaqda iyo wixii la midka ah ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada waxaana suuqyada goobaha ganacsiga wadooyinka iyo maqaayadahaba lagu arkayaa guddigan gaarka ah ee howshan loo xilsaaray oo wata gaadiid gaar ah iyo dhar gaar ah oo loogu talagalay hawshan ay qabanayaan maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaan hoostaga degmadaasi cabdilwahaab maxamed bukhaari ayaa faahfaahinaya warkaasi dowradan diiniga ah oo socotay muddo saddex maalmood ah islamarkaana loogu magacdaray khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah shicaarkeeduna ahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ayaa loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale intii ay socotay dowradaasi ayay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ku qaateen duruusta ciwaano kala duwan oo ay ugu waaweynaayeen ashucuur bilmas-uuliya duruqu tadriis sifaatulmucallim annaajix iyo muxaadaraad kale oo iyagana faa'iido gaara u lahaa macallimiinta dugsiyada markii ay soo idlaysteen macallimiinta dowraddii loo qabtay ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahinaya wixii ay soo barteen iyo qiimaha ay u leedahay bismillah marka ugu horeysa magacaygu waa macalin saal deegaankana waa arbow dowro oo saddex maalmood noo socotay marka dowrada waxyaalo badan aan ka faa'iidnay waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah ashucuur almas-uuliya ayaa ka mid ah sifaat almucallim naajix ayaa ka mid ah duruq tadriis ayaa ka mid ah alsamc waaac ayaa ka mid ah waxyaalahan ka faa'iidnay marka waxyaalo badan aana soo koobi karin culamo oo kala duwan ayaa noo imaatay majaalka meesa dheeraa muscab mena mena ku noolyaa tuulada arabow oo sahoosteeta muxaafadada bu'aala dowra atay maalmahay magaala atay maalmahay kunan ku socotay dowro oo qiimo badanta shicaarka isleedah wadow ilaa sabiili rabbika dowra atay nun socotay mawaadiic fara badan nun taabatay oo waana ka baranay marka allah subxaanahu watacaala ugulan suu mahadnagna suma me sun mahadnagnaa dadkii saakabankaabasi oysha iska dubiridi oo macnaa sun mahadnagna maktabka daawada oo sun mahadnagna meena socotanaa in nunuunkananaga mar kasta dowladay oo kale in nunuunkananaga iyo dowla ka fayl in macnaa nunuunkananaga oo sifidna toddobaadyadii ugu dambeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ayaa qaadanayay dowraad si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaas oo qayb ka ah ololaha maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale malishaadka shaacada xuutiyiinta ayaa weeraray markab kuwa diyaaradaha xambaara oo ay leedahay dowladda saliibadda maraykanka kooxda shiicada ee xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay khasaare gaarsiiyeen markab diyaaradaha dagaalka xambaara oo ay leedahay dowladda saliibeedaha maraykanka markabkan ayaa lagu magacaabaa eason hower iyagoona gantaalo diyaaradaha aan duulaha lahayn la beegsaday markabka xili u ku sugnaa waqooyiga badda cas sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi sidoo kale waxay kooxda xuutiyiintu sheegteen in gantaalo ay la beegsadeen markab ganacsi oo kusii jeeda dhanka dhulka yuhuudda xooga ku haysato waxaana intaa ku dareen in gantaaladu si toosa ugu dhaceen markabka taasoo dhalisay khasaare soo gaaray dhinaca kale dowladda saliibadda maraykanka ma jirto xore ka soo saartay arrinkaasi wilaayada shabeellada hoose ee dowladdiina usoo gabagabaysay howlwadeenada maktabka sakawaadka ee wilaayadaasi waryahiina buushaba ee soo jeedinaya warkaasi deegaan dhaca wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa dowladdiinaha loogu soo gabagabeeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka maktabka sakawaadka wilaayadaas taasoo socotay muddo saddex maalin ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose culmaa udiin iyo waxgarad kale ayaa ka qayb galay munaasabadda afmeerka dowradaasi sheekh maxmed jamaal oo ka mid ah culammada wilaayada shabeellada hoose ayaa la dardaarmay dadkii dowrada loo soo afmeeray shaqada aan hayno hadday noqon lahayd waajibaadka faraa'isha aan gudanayno hadday noqon lahayd howlaha maanta islaamka aan u hayno allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay ballanqaad buuna siiyey haddii anagu aan la nimaano shardiga asiga noo shardigay allah subxaana wa tacaala uu noo fududayn doono shicaarka dowrada oo ahaa kun saaciyan wa daaciyan waxaa raggii ka faa'iidaystay ay sheegeen in goobtu ay ku qaateen duruus dhexalgal ah kutubada oo aan ku qaadannay muddadii saddexdii beri ah oo halkan aan joognay aan ku qaadannay kutubka ugu horreeya wuxuu ahaa azuhdu waraqaa'iq khaas ahaan kayfa tukhatit liaakhiratik ayaan ka qaadanay kutubka labaad waxaan ka qaadanay oo magaciisa uu yahay kutubkan azuhd waraqaa'iq oo uu lahaa asheekh khaalid bin cabdiraxmaan alxuseinaan ayaan lahaa kutubka labaad wuxuu ahaa asbaab athabaat saddexaad waxaan qaadanay idaarat lwaqt ayaan qaadanay qaybta afaraad ama kutubka afaraad aan qaadanay wuxuu ahaa salaamatu sadr ayuu ahaa runtii aad iyo aadan ugu faa'iidaysanay ugu dambeyn waxaa mikrofonka lagu wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed awo cabdiraxmaan asagoo halkaasi ka soo jeediyey kelmadii ku habbooneyd oo dardaaran u badnayd marka ikhwaan waxaa kaloona laga rabaa ikhwaan ilaahna barakeeyo oo la rabaa dadka muslimiinta markii sake laga qaadayo ama xoolo laga aruurinayo waxaa la rabaa sida dhaqanka ama ilaahi subxana watacaala uuna farayba in mugtaha loo duceeyo dadka muslimiinta oo ilaahi subxana watacaala loo baryo oo xoolahooda ilahi subxana wataala inuu u barakeeyo ilaahi loo weydiiyo ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum waxaa kaloona laga rabaa ikhwaan ilaahna barakeeyo waa idinkula dardaarmayaa amaanada ah haysaan oo shaqada ugu horreyso oo liin idmaday inaa ilahi subana wataala ugu dhawaataan ammaanada waxa weyan waa la isweydiinayaa ammaanada waxaa ugu horreysa shaqada shaqada ugu horreysa shaqada waxaa la rabaa in la itqaaniyo oo la sugo oo meel soko aan looga soo harin oo la sugo oo jawaanibteeda dhan waxa weyan dhamaystira la rabaa jazakumullah qodobkaas waa adkeynaya waana kula daarmaya walaalaha waxaa kaloo insha allah tacala la rabaa haddee maadaama dad muslimiin laga dhex shaqeynaya dadka waxa la rabaa diinta ilahi in loogu yeero oo hadda nafteeda qorshaha ay ka mid tahay shaqooyinka la qaatay in diinta ilahi dadka loogu yeero dadka mogta in la fahansiiya la rabaa towxiid laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah ninkaan fahansaneyn dadka waa muslimiine in la fahansiiya la rabaa oo diinta ilahi loogu yeero oo la baraarujiyo dadka baadiyaha inta badan laga dhex shaqeynayo waa dad iska kaafiliin ah waxaan kaloo kula daarmina walaalaha inay mas-uuliyad dareemaan ogaada mas-uuliyadda waa shay weyn ashucuuru bilmas-uuliya waa shay weyn waxaa ka turjumaysayna waa islaam waxaa la macaamilaysa waa dad muslimiin ah waxaan ka turjumayna marka waxaa la rabaa insha allah tacaala in mugtaheena laga arkaana laga rabaa oo dadka tacaamul wanaagsan mugtaha lala tacaamulo oo la dareemo xilkasnimo la dareemo oo mugta adoo shaqadii qabanaya waxaa la rabaa haddana dadka inaad mugtaha tacaamulka iyo khayrka iyo wanaagga hadalka quruxsan inaad dadka waxa weyaan mar kasta waxa weyaan laga helo iyo ummaddan waxa weyaan ay kugu bartaan laydinka rabaa jazakum allahu khayran warkiisa waxnimoona intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu